xiisad ka dhalatay dilka wadaha mootobajaajka ayaa waxay galaafatay nolosha ilaa afar qof oo kale kadib markii ay dagaalameen ciidamada booliska iyo maleeshiyaad hubaysan waxaa maanta dib loo furay goobaha ganacsiga iyo isu socodka gaadiidka oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay hakad ku jiray kadib markii maleeshiyo beeleed hubaysan ay isku dayeen inay xoog ugala baxaan askariga lagu eedeeyey dilka wadaha mootobajaajka gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin oo warfidiyeenka maanta kula hadlay saldhigga booliska ayaa waxa uu sheegay in ay gacanta ku hayaan askariga loo haysto inuu dilka geystay islamarkaana waxa uu sheegay in mas-uuliyadda dadka kale ee magaalada shalay lagu dilay ay qaadayaan dadkii saldhigga soo weeraray annaga askarigaasi markuu dilku gacantiisa ka daahiray askartii la socotaa hubkana kasoo qaaday asagana soo jeebaysay xabsiga markaan dhignay si aan arintaas u fasasin dadkii muddigaha u ahaa marxuumkii allah unaxariista yaasiin maxbuuskan xabsiga gudihiisa ku tusna annagoo ceerinayna xaaladda ka jirta magaalada haddeerna saxaafadda waxaanu soo bandhigaynaa haddaan cid kale ku qancayn wuu xeray xabsiguu ku jira marka dowladda iyo waxay sheegaysana dhegaysan mayno barabagaankana waa ku camal falaynaana waxaa nagala hadlayay ciidankaa saldhigga hor fadhiyo oo gorgortana kaga jirnay dad qabiila oo aan qarsanin oo la yaqaano si cad noola hadlay annagaa hor dhignay annagaana meesha fariisinay iyagaasaan ka wada hadlayna maalintii hore ata waqtiga naga lumiyey in ciidankaasaan awood u isticmaalno iyo ciidankaas aan wada hadal meesha uga qaadno dadkii shacabka magaalo lagu dhex dilay mas-uuliyadeeda waxaa qaadaya ciddii xabadda bilowday na geysatay inay dadkaa disho saldhigana soo weerartaa mas-uuliyaddeeda qaadaysa gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu sheegay in dadkii ku dhaawacmay iskahorimaadkii shalay qaarkood ay qabaan dhaawacyo culus oo aan waxba looga qaban karin magaalada beledweyne waxaana uu intaa raaciyey in ciidamada amniga ay amar ku qabaan inay ka hortagaan cid walba oo nabadgelyada wax u dhimaysa dadka dhintay hadda intaan ognahay waa allah unaxariista yaasiin marka laga soo bilaabo iyo saddex shala dhimatay dadka dhaawacanna sida cisbitaalku noo sheegay dadka hadda garaabka waa saddex laba in xamar loo qaaday xaaladooda wax laga qaba waayey marka annagana laka dhegaysanaya waxaan sheegno amniga magaalada hadda gacanta ku jira way sugan yahay wax hadlaysana ma jiraan dadweynahana waxaan ka codsanaynaa ayaan looga darinay sida hadda magaaladu tahay aan ku wada caanamaalno ammaanka magaalada lagama gorgortamaayo intaan dul qaadan karna maamul ahaan iyo ciidan ahaan waa la dulqaatay haddee nin walbo adiga masiirkaaga iyo magacaaga iyo awooddaada iyo mas-uuliyaddaada xaniyahaaga aniga ku takrifalana qofanka yeelina ma jirto laga bilaabo maanta saacaddan aan la hadlayna saxaafaddiiyo meediyaha go-aanka maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo hay-adaha amniga iyo saraakiisha madaxda ka ah aan siinayna wuxuu yahay cid kasta oo ammaanka magaalada beledweyne qalqal gelinaysa tallaabo sharciya oo waxa ay ku dhaqmaysa waafaqsana laga qaadaya cid kastoo xataa inay qalqal gelinaysana si oo wax lasoo qabanaya oo si toosa loo soo qabanaya xaaladda magaalada beledweyne ayaa qasneed labadii maalmood ee ugu dambeeyey iyadoo dadku ay ku noqotay caqabad iskahormaadyada iyo weliba shaqaaqooyinka ka jira magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne